bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wacan u wanaagsan akhyaartana dhegeysata ay meel walbo aad joogtaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar iyo labaatanka saac raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho
warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow Okay, furuhu waa sideed.
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa waanow dalkaagii dadkiisii adduunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu tawgalay
mar kale habeen wacan u wanaagsan ayeenu hawdidii kalena akhyaartaana dhegeysata ay caawa waa habeen sabti axad ayaa soo gelayso taariikhdana waxay ku beegan tahay toddobiyo tobanka bisha februari sanadka laba kun afar iyo labaatan haddii rabi laga helo qodobadan oo caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doono waxaa ka mid noqonayo shirkii mad- waa shir madaxeedkii soddon iyo toddobaad ee midowda afrika oo maanta ka qabsoomay magaalada adis ababa ee dalka itoobiya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo war ka soo saartay fal xurmad dare ah oo ay itoobiya kula kacday wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ka qeybgelaya shir madaxeedkaasi haddaba wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya bayaan ka soo baxay ayaanu caawa barnaamijkeena kusoo qaadi doonaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ama madaxtooyada soomaaliya oo markaasi goordhow oo caawa si qoto dheer kaga hadleyso waxyaabihii sababay falkii xurmadarada ahaa oo ay dowladda itoobiya ay kula kacday dowladda federaalk ee soomaaliya ama wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee magaalada adis xarunta midowda afrika kaga qeybgelaya shir madaxeedkaasi madaxda midowda afrika caawa ayaan idila wadaagi doonaa warar iyo macluumaad guud oo ku saabsan madaxweynaha soomaaliya oo soo koobay safarkiisa magaalada adis ababa dibna caawa ugu soo laabtay magaalada caasimadda ee muqdisho qodobada kale aan idinla wadaagi doono barnaamijkeenana aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka mid ah siyaasiyiinta diidan wax kabeddelka dastuurka oo maanta xaadiray kulankii baarlamaanka soomaaliya iyo xildhibaan odowaa oo si adag kaga hadlay dooda maqaamka caasimadda xilli baarlamaanka soomaaliya weli u wado ka doodista arrimaha masiiriga gaar ahaan wax kabeddelka dastuurka idiin soo gudbin doonaa sidoo kale waxaa idinla wadaagi doonaa maamulka gobolka banaadir oo kulan duco iyo qur-aan akhrisna muqdisho ugu sameeyey allah u naxariistee macalin cabdiraxmaan macalow abiikar oo aanan weli la aasin eheladiisuna cadaalad ay dalbanayaan ehelada banaanbaxay dhigeen maamulka gobolka arrintan sida uu kaga hadlay ayaanu caawa idiin soo gudbin doonaa haddii rabweyne weydmo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliyana waxa uu maanta kulan la qaatay ehel xildhibaan aan idhahdee guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kulankaasi waxyaabihii lagaga hadlana warar ayaan idinkaga heenaa qodobadaasi wixii soo kordha ayaa dhegeysan doontaan waa farsamadii cabdiwahaab cabdiqaadir xasan aniguna waxaan ahay cabdulqaadir cismaan indhowe mar kale saaxiibayaal kusoo dhawaada wareegga wararka dalsa
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyadu kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahayow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo hoosinaa infajigan ayaa laga rabaa
waa hagaag mar kale habeen wanaagsan ayaanu idin leenahay saaxiibayaal meel walba aad joogtaan goordhow waxaan si toos ah eh, u eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey shirmadaxeedkii eh, markaasi wadamada midowda afrika ee magaalada adis ababa ka dhacaya islamarkaasina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ka qaybgalay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya oo shaacisay in fal xurmad daraah etoobiya ay kula kacday war-saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda kasoo baxay ayaan idin akhrin doonaa sidoo kale waxaan toos idinkugu xiri doonaa madaxtooyada soomaaliya oo eh, caawa eh, shir jilaa-id oo arrintaasi la xidhiidha markaasi eh, jeedinayso khudbadda madaxweynaha dalka ayaan idiin soo gudbin doonaa hase yeeshee waxaan ka hormarinayaa islamarkaasina aan eegi doonaa eh, wararkii ugugu dambeeyey magaalada muqdisho ee caasimadda dalka horaan waxaa markaasi ka dhacday dhacdo argagaxleh kadib markii eh, dil loo geystay macalin eh, du- eh, iskuulkaasi oo eh, bara ka ahaa eh, iskuul ku yaala degmada wadajir ee gobolka banaadir arrintiisa eheladiisa ayaa maalmihii lasoo dhaafay cadaalad dalbanayeen baarlamaanka soomaaliya ayay gaadhay Eh, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa arrintaasi si adag kaga hadlay xildhibaan khaliif cabdi cumar oo baarlamaanka eh, soomaaliya ka tirsan ayaa eh, ka mid ah xildhibaanadii ka hadlay isaga oo ayaan dare ku tilmaamay in eheladu eh, macalinka weli aanay cadaalad helin islamarkaasina macalinka weli aanaan la aasin
الرحمن الرحيم آه، marka ugu horeyso waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed inaan u sheego waxa aan joogaa waa golihii shacabka soomaaliyeed oo wakiil ka ah shacabka soomaaliyeed waa bartii looga hadli lahaa wax kasta oo khuseeyo ee, danta shacabka soomaaliyeed Ee, maanta walaalkay xildhibaan macalimow waa uu soomaaliyeeyey laakiin anigu waan qaawinaya waxaan u qaawinayaa eh, waxaan rabaa inaan ka afeefto waxaan ahay xildhibaan soomaaliyeed eh, xilalka qaranka meelo badanaan ka soo qabtay ilaa heer wasiir waxay ii dhiman waa madaxweyne iyo ra-iisul wasaare Eh, waa eh, in shacab soomaaliyeed aan kala qaado maanta munaasab ma ii aha oo aan qabiileeyo laakiin marka lagugu kalifo haddee in in la caddeeyo ninka ragga ah warkiisa oo caddaysta aaday muhiim u tahay waxaana lagu saxayaa khaladaadka jira ee joogtada ah maanta dad waxaa jira soocab- shacab soomaaliyeed oo cid u hadashaa aanay jirin marka eh, si aanay u dhicin khaladkanoo kalena u soo noqonin ayaan rabaa inaan diirka ka qaado waxaan rabaa eh, ugu horrayn afeeftaas kadib inaan u mahadceliyo bahda waxbarashada soomaaliyeed iyo bahda miidiyaha oo si hagar la'aan ah ugu taagnaa eh, xaqsoorka ama helitaanka eh, gacankudhiiglihii dilay eh, cabdiraxmaan maclow oo ahaa bare soomaaliyeed oo so- a- ah abaabiye dhallinyarada soomaaliyeed oo ay maalin duhur ah lix saac labiyo tobanka bishan eh, february lagu dilay iskuul uu dhigayay waxaan rabaa eh, sawirka waxaan arkay ninka wax dilay Eh, ninka la dilayna waan waa waan arkay laba nin oo isu qalmo oo maanta awood ahaan eh, isgarab istaagi karo ama ki- kii tabarta yaraa uu ku dhiiran kara ninka ka xoog badan ma ahayn laakiin waxa uu ugu dhiiraday waxa weeye wuxuu soo ogaaday eh, inuuna aarsan karin oo uunan tallaab reerkiisa aana qaadi karin ayuu maaragtay duulaankaas u qaaday wiilkaa yar ee aan awoodda lahaynee tooreeye laba toorreye inta soo qaatay lix saac duhurnimo nin macallin ahoo arday abaabinaya hortooda ku dilay maxay noqon kartaa marka macallimiintii wax dhigayey maxay dareemayaan maxay dareemayaan ardaydii hortooda wax lagu gowracay maxay dareemayaan maxay dareemayaan waalidiintii dhalay wiilkaas oo macallinka ahaa anigu maanta waxaan u hadlayaa sidii eh, inaan matalo eh, dhibanaha ama ninka la dilay ee marxuumka ah inaan matalo ka sokow waxaan rabaa inaan u istaago ama aan u hadlo caawa wiilkayga oo sidaas lix saac duhurnimo loogu tooriyeeyey iskuulkaas wixii aan dareemi lahaa in aan dareensiiyo qof kasta oo waalid ah nin kasta oo dhallinyaro ah oo walaalkiisaas las iyo yeelay ayaan rabaa inaan dareensiiyo marka waxaan rabaa inaan ku baaqo macallimiinta soomaaliyeed ama bahdii waxbarashada inay iskuulladii dib u furaan oo aanay dayicin ardayda kale ee waxbarasho la'aanta u xayiran maalmahan baroordiiq iyo maaragtay tacsi intaa ugu filan wayna mahadsan yihiin abaal baana uga haynaa waxaan rabaa oo kale inaan beeshii eh, aan ka dhashay ama aan matalayey eh, laga dilay marxuumka aan ugu baaqo inay aasaan meydka Eh, waxaana loo aasayaa waxa weeye eh, meyd bannaan kuu yaallo oo aad leedahay eh, waxbaan eh, maaragtay ku sugayaa cadaalad ma dhacayso luul baa weli bannaanka taallo oo dh- carunkeedii socdaa oo cid u hiilisay aanay jirin oo cadaalad u hiilisay aanay jirin marka adigu dee inaad hadal aan laga hoos qaadaynin meel la taagnaato ma qabo haddee lagaama laandheeraysne tallaab qaad oo wiilkii wiil u dil saasaan af ballaaran ku leeyahay asagii haddaad weydo walaalkii la dhashay u dil ka bacdaa la wada hadlayaa meydkana ha la aaso wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
waa hagaag habeen wanaagsan ayaa nudileena meel walba oo aad joogtaan raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho ayaa naga dhagaysanaysaan dowladda federaalk ee soomaaliya waxa ay war ay ka soo saartay eh, fal eh, xurmad darre ah oo ay eh, dowladda etoobiya kula kacday wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ee ka qeybgalayay eh, shirkii eh, ka dhacay magaalada alisabaaba ee dalka etoobiya shir madaxeedka wadamada midowda africa dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa si xoogan u cambaareysay iskuday dowladda etoobiya ee sameysay si ay wafdiga madaxweynaha soomaaliya uga hor istaagto inay ka qeybgalaan shir madaxeedka midowda africa kaasi oo ka furmay magaalada alisabaaba ee dalka etoobiya qoraal kasoo baxa wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaa lagu yidhi tallaabadan waxay jebinaysaa dhammaan habmaamuuska diblomaasiyadeed iyo dhammaan dhaqamada asaasiga ah ee midowda africa Ee, madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa caawa ee, magaalada muqdisho dib ugu soo laabtay isagoo soo koobay safarkiisii magaalada alisabaaba haddaba ee, waxaa ee, waqtigani ee, si toos ah ee, warbaahinta ee, ugula hadlayo ee, afhayeenka aan idhahda agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya oo ee, faahfaahin ka bixinaya safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo waxyaabihii dowladda soomaaliya ee kala kulantay ee, shirkii midowda afrika ee magaalada aadis ka dhacay
soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan gurdhacan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ku ee aan u adeegayn mustaqbalka u galaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan gurdhacan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay ka qaybgalay shir السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Een, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo wafdi sare oo ka qayb galay shir madaxeedka afrika ayaa galabta dib ugu soo laabtay dalka madaxweynaha ayaa khudbad uu ka jeediyey fadhiga loo dhan yahay ee midooda afrika waxa uu ka sheegay in xadgudubka ka dhanka ah madax bannaanida iyo midnimada soomaaliya ay ka dhalanayso cawaaqib xumo sia- saamaysa xasiloonida iyo horumarka geeska afrika wuxuuna ugu baaqay hoggaanka etoobiya inay ka waantoobaan damaca indhala-aanta ah ee aan u adeegayn mustaqbalka labada shacab dowladda soomaaliya ayaa si cad u qeexday inaysan waxba ka jirin dhammaan marmarsiyaha etoobiya ee la xiriira doonistooda badda soomaaliya iyadoo madaxweynuhu uu xusay in ururada heer gobol iyo heer qaaradeedba ay wada qireen xadgudubka etoobiya iyo sida is-afgaradkaasi uu u baalmarsan yahay shuruucda iyo xeerarka caalamiga ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kaleeto war-saxaafadeed uu ku qabtay xarunta midooda africa waxa uu si adag u dhaleeceeyey dowladda etoobiya oo uu ku tilmaamay mid si aan gambasho lahayn u doonaysa ku-xadgudubka xorriyadda dhuleed ee dalkeenna wuxuuna tilmaamay in soomaaliya marnaba aysan aqbali doonin wax kasta oo hoos u dhigaya islamarkaana dhantaalaya sharafkeeda ummadeed iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay dhacdo la xiriirtay iskuday security-ga dowladda etoobiya ay ku hor istaageen inay gudaha xarunta shirka u golaan labada madaxweyne ee soomaaliya iyo jabuuti iyo wafdigii la socday madaxweynaha ayaa muujiyey sida ficilkan gurracan uu uga tarjumayo tallaabooyinka ay dowladda etoobiya ku waqayso xasiloonida gobolka iyadoo oo sidoo kale falkan kula kacday madax kale oo shirka ku sugnaa dowladda soomaaliya waxay u aragtaa dhacdadan mid ugub ah oo khilaafsan babaadiida midooda afrika su-aalna duldhigaysa xornimada adisababa iyo inay martigeliso sharmadaxeedka dalalka midooda afrika sidoo kaleeto wasaaradda arrimaha gudaha ayaa waxay ka soo saartay war rasmi ah dhacdadaasi waa mahadsantihiin wixii su-aal waa mahadsantihiin haddii aydan su-aal qabin thank you
marka aad u baahan tahay gargaar degdeg ah ama gurmad caafimaad si aad u tagto cisbitaal ama goob caafimaad wac afar afar lix lambarka adeegga gurmadka degdega ah ee bisha cas waa lacag la'aan afar iyo labaatanka saac maalintii toddobada maalmood ee isbuuca
allah fadlan mii caawin kartaa isdeji waxa aan wacayaa nambarka adeegga gargaarka degdega ah ururka bisha cas afar afar lix ambalaas ayaana si dhaqsi ah kuugu imaanaysa
allah ilaahay kheyr ha ku siiyo
marka ay timaaddo xaalad caafimaad oo adag wakhtigu yuusan ku dhaafin ee wac nambarka adeegga gurmadka degdega ah bisha cas afar afar lix farriintan waxaa idiin soo gudbinaya ururka bisha cas ee soomaaliyeed
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay sow ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarneed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
magaalo meel kasto aan joogo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa maraqdigaaga jumbo maraqdigaaga jumbo mar inay martidaa soo socotee qada aad u macaan aad u macaanoo macaan martida iigu diyaari caliyow maanta kawaanka wax hilib ahba ma yaalo qadadeennuna waa macleesh yaab waaye maraq digaaga jumba maasuukha laga waaye tabakaayadii tagtid waa yaalaa bakhaarkii tagtid maraq digaaga jumba waa laga helaa dukaankii tagtid jumba waa laga helaa see waay hilib maxaa ugu baahan tahay maraq digaaga jumbo meel kasta waa yaalaa ihin kabacd hilib maxaa ugu baahan tahay dhadhankiisa ma aragti
baryaa marjaale habaye waxbaad ilowdeen maxaan ilowday soor haddaad cunayso baasta ama bariis jumba leewa rooti ama canjeero jumba ku darsan ama muufo kolay tahay maraq digaaga jimbo iidan kumbuleeda weeyo isagaa looga maarmayaa wax kale isagu un maanta noo qoosha muufadaan ku cunnin
maraq digaaga jumba macaanta iyo carafta aanba ku jeclaaday aniga
arjuumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene martaa soo socotee maraq digaaga jumba keene maraq digaaga jumbo waxaa kuu keenay waa beri jumbo company waxaadna ka heli kartaa goob kastoo aad istaagto gobol degme iyo tuulo waxaadna ka wici kartaa wixii intaasi dheer lixdan iyo shan labaatan iyo toddoba soddon iyo kow ama siddeetan iyo lix konton iyo kow sagaashan iyo sagaal maraq digaaga jumbo jumbo jumbo maalintii timaadaba mar kastoon xasuustaba maantay wuxuu rabaa ogeysiis muhiima waxaa dadweynaha muqdisho ku nool la ogeysiinayaa in dhakhtarka indhaha ee dr cali baashi cumar rooraye uu ka guuray xaruntiisa indhaha ee taleex una guuray wadada ka leexata hotel beder ekis hotel amira iyo hotel safari dhexdooda ilaa aad ka gaarto jaamacadda jaziira iyo sarta astaan t v halkaas oo aad ku arkayso tabeelaha dhakhtarka haddaba wixii faahfaahinaya iyo macluumaad ee intaasi ka baxsan fadlan booqo xaruntaasi cusub cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaasimi kaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta intoo muru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmo daata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo shirkaddu ugu tala gashay macaamiisheeda hahadool waa ka noogin afka dhegta iyo gacantaba xirmada mobile internetka cusub waxaad uga shuban kartaa hanaanka ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo io dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig laba dolar iyo bar afargees ugu dambayntiina waxaad uga shuban kartaa adeega io dahab reseller adigoo garaacaya xidig afar afar afar xidig labo dhibic shan afar gees naqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada toddobaadlaha ah ee shirkadda isgaarsiinta somtel macaamil mobile internetka somtel nafsadaada ku soor oo saluug la'aan ku isticmaal simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho salka waan dhigtay haye barsooda subersayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aalo subersayn tayadooda soomaalaha u cudaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxon daabacaddii u sarraysay subersayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subersayn shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda subersayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida subersayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuqbacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahson ama wa leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
shirkadii ballaarnayd oo bee ka ahayd baa warad u bogaysiyo aan bishaare idinka wadnaaye bulshay naga hooya howlihii badnaa mar kale ay sii badiyeen oo weliba sii ballaariyeen oo dalkayna ku baahiyeen matooradii bugbuglahay ee magaaladan ka buuxay beeka way ka aruuriyeen oo soolaray baahinayaan saacado baro oo weliba ismaarti loo bogay beeka hadda keentay korontaan bee ka ahayn baro qofta cidlaa iyo beenbeen baan u aqaan shirkadda korontada ee beeko waa shirkadda ugu ballaaran ee bixisa awoodda koronto ee kugu filan beeko waxay caan ku tahay shaqaale heegan afar iyo labaatan saac iyo howl nadiif ah oo soddon daqiiqo gudahood lagugu adeegayo beeko waxay matooradii ka aruurinaysaa magaalada waxaana ay wadaan qorshihii ugu ballaarnaa ee koronto lagaga dhalinayo tamarta cadceedda beeko waxay hadda kuu keentay saacadaha korontada oo smart ah tii aad doonto postpaid iyo prepaid ayaadna u isticmaali karaysaa ku darso adoon lagu imaanin ayay isticmaalka biilkaaga bishii u gudbinaysaa xafiiska xisaabaadka ee shirkadda beeko adigoo dhaqdhaqaaqaagana kala soconaya moobaylkaaga waxaa intaas sii dheer haddii cilad koronto ay ka jirto gurigaaga waxay saacaddu si deg deg ah fariin ugu diraysaa xafiisyada cilad bixinta ee shirkadda beeko haddii ay jirto cabasho degdeg ula xiriir beko adigoo wacaya nambarka gaaban ee saddex saddex saddex beko waa ku caan soo dhoweynta iyo qancinta macaamiisha aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo masterkaarkaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaa in ka badan baa ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay noo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaco tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarketyada ama gaar xarunta ugu weynay shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana telefoon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق
waan ku salaamay kaa qaadayasee tahay fiicana degdegsanidaa haa dukaankanan u dooranayaa saabuun qubays malaha dharkaaga saabuunkuuma mayrtid hadhihin waxaan ku dhaqdaa saabuunta birmada ee b ilaa waa iska socotaayee islama socotid oo maxaad ku tidhi jaabkaaga u darnidaa kuma fahmin waxaad haysataa saabuuntii loogu talagalay qubayska oo weliba nadiif ka dhigaysa jirka calashaantayadeeda ma saabuunta birmada ee b ba ka fiiri saabuunta dusheeda waxaa ku qoran bath and landary micnaheeduna yahay waxaa loogu talagalay saabuuntan qubays iyo dhaqdhaqis ilaa wixii tayala wax kuu tara weliba saabuunta birimada ah ee ba labaatan iyo sagaal waa weyn tahay waana laba boqol oo garaam bilkaa ma dhammaatay ogow shib iska dheh wixii taya lahaa ileen wax kuu tara u kala wareeg gurigaagaad ka wadaa haaya ku baashaal qubays iyo dhaqdhaqis saabuunta birimada ah ee b shib iska dheh waxaa lagu sameeyey dalka induneisiya oo ka mid ah dalalka islaamka waana mid kale oo kuu keentay shirkadda sagal wholesalaris waxaadna ka heli kartaa goob kasta oo ganacsi oo lagu iibiyo saabuun ama ugu hagaag sagal wholesalaris oo ku yaala bakaara qaybta bagaashka wadada b adigoo tabeelaha b ka arkaya meel fog ama ka wac eber lix hal toddobo toddobaatan iyo toddoba soddon iyo lix soddon iyo lix ama eber lix hal shan toddobaatan iyo sagaal eber sagaal soddon iyo lix shirkadda sagal tayadu waa muhiim
yaa amaa taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle
waa hagaag habeen wanaagsan ayaan idin leenahay mar kale saaxiibayaal meel walba aad joogtaan raadiyaha dalsan ee muqdisho ayaad weli nagala socotaan ciidamada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey dooda adag ka yeelanayay arrimaha markaa masiiriga sida wax kabedelka dastuurka ayaa waxa ay si adag u qaadaadhigeen markaasi arrimaha dastuurka waxaa kulankaasi ka qayb galay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed oo kamid ah siyaasiyiinta sida weyn u diidanaa arrinta wax kabedelka dastuurka ee wado dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud xildhibaan cabdiraxmaan odowaa oo baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ayaa khudbad dheer waxauu ku qaadaa dhigay arrimaha maqaamka caasimada iyo arrimo kale uu ka hadlay
maad celiyo labada guddi ee shaqada fiican ee ay soo qabteen Eh, oo ku saabsan wax ka beddelka dastuurka oo maanta aan u ballansannahay maalmahan aan u ballansanayn cutubkiisa koowaad akhrintiisa Eh, dabcan waxaan ka wada warhaynaa inteenii ka tirsaneed baarlamaankii tobnaad iyo kii koob iyo tobnaad kii sagaalaad iyo kii tobnaad iyo kii hadda koob iyo tobnaadba guddiyada la socodka dastuurka iyo guddiyada dib oogista dastuurku waa soo shaqaynayeen intaas nasiib uma yeelan dadkii idinka horreeyey inay hor keenaan golaha marka waa ka nasiib badan tihiin horta middaasaan middaasaan idiin qiraya arrinta ku saabsan marka anu waxaan gelayaa qodobada ay ila tahay in toosin iyo wax ka beddel iyo wax ka dhimis iyo wax ka darisaa wax ku darisaa la keenay intaasaa la keenay horaan u gelayaa qodobka koowaad ee wax ka qabo waxa weeye cutubka koowaad qodobkiisa labaad oo ah islaamku waa diinta dalka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kii horaa igala quman aniga wuu koobnaay eh, waana isku toosnaay waxyaabaha oo aan rabo inaan guddiga xasuusiyo waxa weeye dastuurka waxaa la yidhaahdaa waa inuu kooban yahay tafaasiishu meelo kale ay leedahay yacni mar allaale markii qodob la xusaayo waa inuu qodobku mujmal yahay si tafaasiisha hadhow loogu helo meeshii la rabay laakiin haddii tafaasiishu inta soo aado dastuurku aad uu u badanaya marka waxaan qabaa in qodobkaas sidaas loo daayo sababta aan u leeyahay saasna waxay tahay islaamku kaas qodobkii hore wuxuu qoraa islaamku waa diinta dowladda dowladdu waxay ka koobantaa dadka iyo dalka iyo waxaa la yidhaha siyaadada ama subrinatyga ama gobonnimada marka warkii oo dhan meeshaasuu ku jiraa mar haddaad dowladda ka hadashay waa dadka soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed iyo dowladnimadii intaasuu isku yahay macnaheeda marka wuu koobnay macnihiina wuu xambaarsanay hadda dadku ay tafaasiiliyeen oo oo saaxiibada qaar badan oo ka mid ay tafsiiliyeen arrinta qodobka afaraad sarraynta dastuurka qodobka koowaad sidiisaan ku qabaa qodobka labaad wuxuu leeyahay cid kasta dhammaan hay-adaha dowladda ururada siyaasadda iyo ururada bulshada waxaa waajib ku ah inay u hoggaansamaan ku dhaqanka iyo ilaalinta dastuurka qodobka koowaada wuxuu sheegayaa sarraynta dastuurka wax sababahoo tafaasiishaas loo geliyaa anigu ma ma ma fahmin marka in laga bixiyo ayaduna tafaasiilka cararaan ahay maadaama sarraynta dastuurka uuba qodobka koowaad ka hadlay oo uu sheegay inuu shuruucda dalka kaloo dhan uu ka sarreeyo sabab eh, loogu yidhaahdo waa inay u hoggaansamaan already hadduuba ka sarreeyo waa u hoggaansamayaan wey marka eh, wixii dhi- oo tafaasiila waxay u saaran yihiin dadkaas kale qodobka shanaad faqradiisa labaad qodobka shanaad wuxuu ka hadlaa afka rasmiga ah afka soomaaliga qodobkiisa koowaad may iyo maxaatir inuu yuhu sheegay Eh, maalin dhaweed xildhibaan saaxiibka halkan ku qabtan wuxuu yidhi xaatiriyaa jirta xaatiridu maxaaday ku jirtaa xarafka xaaday la socotaa marka maxaaday ku jirtaa Eh, qodobka labaad marka wuxuu leeyahay dowladda federaal- so- federaalka soomaaliya waxay daryeeshaa ama daryeelaysaa sidii dadka soo jeediyeen ilaalinta isla markaasna horumarinta afka soomaaliga iyo suugaanta qodobkaas waa qodob ay akaademiyada afka soomaaliga in loo raro ay tahay qodob dastuura maaha wax dastuuriya ma dhamma macnaha ma- ka- sharcigii akaademiyadda lagu dhisi lahay ha loo raro kaas waa waa sidaasaan asna ka qabaa qodobka lixaad calanka iyo astaanta ninka la yidhaahdo maxamed haaruun wax badan baan ku taageersanay uu ka hadlo wuxuu wixii laydiin dira waxay ahaayeen wixii aan macno samaynayn in macno loo yeelo marka yacni arrimaha ku saabsan eh, astaanta ruuxeeda sababta a usoo usoo sheegi weydeen eh, waa war meesha ku jira arrinta uu ka hadlay guddoomiye mahad cawad oo uu yidhi baycad bey cad aniga haddii la ii sheego wax boor leho cadan u aqaana bey bey dhulkeenna boorkaa laga yidhaha hebel beyle ama beyle qofka la yidhaha beyle markii la yidhahdo waa qof midabkiisu xoogaa si uu beyley marka marka waxaa la yidhaahdaa fasar almaa bilmaai ma ogtaha waxa aad lahayd sharax haddaad tiraado sharaxaaddii ka qalado dhibkeeday leedahay arrintaasna waxaan leeyahay aan laga daayo marka arrinta oo oo aan rabo meeshaan hadda inaan ka sheego taas tafaasiisheeda ninkaas odaga ahaa galoon ku raacsanayo waxa la qurxin karo in la qurxiyaa laydiin diri heesta afka soomaaliga haddii tii hore laga qurxin karo heesta calanka waa la qurxi- ha la qurxiyo astaanta haddii sidii hore laga qurxin karo waa la sheegayo xildhibaanku si fiican buu u gaftamo wuxuu yidhi shabeelku waa xayawaan aan cidna la macaamilinba oo keligiis maxaa marka annaga ruuxeenna hadda sida muuqata annagaa isla macaamili weyne shabeelkii aan u ekaana marka maxaa diidaya inaan u fakerno si fiican yani oo oo aan xaya- haddii xataa xayawaan laga maarmay kuwa fiican oo dhaqanaaba jira moogtaa kuwa annaga aanba dhaqanoon ku dhaqannahay xildhibaanka saaxiibka xagga iga soo fiirinaya geeliyoo kale in la qaato macafi oo ugu yaraan tolkeen ay farxaan qayb ka mida waxaa waa mahadsan tihiin eh, qodobka oo oo afaraad oo macnaha qo- eh, qodobka lixaad faqraddiisa afaraad waxaa ku jirta bilad sharafta calanka heesta qaranka ee jamhuuriyadda iyo maamuuska ay mudan yihiin dadka mutaysta waxaa xeer gaar ah ku soo saaraya baarlamaanka federaalka soomaaliya waxaan ka fahmi lama arko haddaan run sheego macnaheeduma waxaa laga wadaa yani waxaalaydaan ay madaxweyneyaashu bixiyaan maa laga wadaa abaalmarinada madaxweyneyaashu bixiyaan haddi saas si kale in loo dhigay baaladan ha oo loo xiro qofka uu bilada uu bixiyo waa fiican tahayba weliba leanna hadda waa la iska bixiya waxa sabab loo bixiyey si loo bixiyo lama yaraa in xeer laga sameeyo laakiin lama fahmi karo adigoo raalliya haddii sidaas waxa ay tahay aada loo jilciyo waa waa jeclaan lahay qodobka sideedaad faqraddiisa afaraad oo macnaha hadda waxaa la yidhi waa laga tegey faqraddaas waxay dhahayday diidmada ilaalista iyo ka qaadista jinsiyadda laguma xiri karo sababo siyaasadeed qodobkaas aad iyo aada u muhiim u yahay inaan qofka muwaadinka soomaaliyeed ee dhaladka ah muwaadinnimada jinsiyadda hadhow markii la tagaa tafaasiishu imaan doontaa laakiin muwaadinnimada midna waa mid la kasbado midna waa mid loo dhasho qofka u dhashay inaan laga qaadi karin in lagu qoro wey waa qasab sababo siyaasadeed weliba annaga waxaan ognahay wadamada hadda nagu xeeran oo carabta u badan dadka jinsiyadda waa laga cesh- waa laga qaadaa muwaadiniintooda isagoo muwaadin ayaa jinsiyaddu boqorkiyaa kala laabta marka beri subax haddii la yidhahdo soomaali ma tihid baasaboorna ma qaadan kartid dadka iska dhex joog magaalada waa arrin kaloo cusub oo dhici karta wey arrintaas ha laga ha laga laabto qodobka sagaalaad oo aada looga hadlay oo magaalo madaxda ah waxaa dadka saaxiibadayga qaar baa ka dhawaajiyo yidhi magaalo madaxda aawe marka waxaan u qaatay nimankan eh, soo diyaariyey maogtahay markii aad aada maqaayad tagto abatizersaa la keenaa kadibna cuntada culusaa la keenaa soo maha afartan cutub inay abataris abatizerska yihiin caasimaddu waa culustee waxaa isiri harfaha harfaha la iskula dhigi doonaa marka harfa isku dhega ramadaanka kadib baa laga dhigaa isiri saasaan u qaatay leannahu qotob cutubka shanaad ay ku jirtaa sida la sheegay oo dee waa soo socotaa marka haddayba soo socoto markii la keenaan sugaynaa iidda kadib annagoo faxfaxsan ha la keeno markaas kolleyba waxaan isleeyahay caasimadda in darfa ka dheg badan ay u baahan tahay waxaan aad iyo aad u dhiiro gelinaya u ammaanaya xildhibaanada waxaan codsan lahaa sida dastuurku muhim u yahay aa mashruuc walba oo baarlamaanka la keeno oo muhim u yahay marka in baarlamaanka sidaan loo yimaado oo loo dhegeysto oo laysu dhegeysto oo laysu sugo weliba isdhegeysiga eh, xildhibaano hadda ra'yi ka qaba wixii meeshaan mari lahay haddaan isdhegeysano qof walba ra'yigiisa waa la dhegeysan lahay aad iyo aad baa u mahadsan tahay mudane guddoomiye cali shacbaan adigana sida aad u hogaamisay maanta odaga inuu fursad ku siiyo waa ku mahadsan yahay
abka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya ablicathonka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada
yaa ama taqan faa'iido mahay kaa xigto waa markaan isticmaalo adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee somtel beriga nimaan gacanta ku hayn nasiib waa ka hiiliye waa sababta shirkadda isgaarsiinta somtel u soo kordhisay xirmooyinka mobile internetka cusub ee adeega dhammays sax adeega dhammays waxa uu ka kooban yahay afar xirmo maalinle bille iyo toddobaadle ii kala dhigdhig hee ku shubo nus dollar oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal muddo soddon saacadood ah mahaas faa'iida waa ka buuxdaa sidoo kale ku shubo hal dollar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo lixdan saacadood ah yaa iska fadhi meel xumbaal waa dhammaatay aan kugu daree ku shubo laba dollar iyo bar oo hel unlimited data internet ah iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo toddobaad ah weligayba qof somteel watoo qof u uu baaqaayo uma jeedin ugu dambayntii ku subax shan iyo toban doolar oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan xaddi lahayn muddo bil ah aryaha nugu daalin warkaan waa adeega lahayna xirmooyinka adeega dhamays garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afar gees sidoo kale uga shuba ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig lacagta geli afar gees waa igu og tahay noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'idaysta xirmooyinka kala gedisan ee adeega dhamays ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel marxaba iyo guddoon ma caamil had iyo jeer mobile internetka somtel nafsadaada ku soo
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada bilaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada bilaha ee dhamays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban doollar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn haka dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhamays ka bax waa xirmo bilaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada bilaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya ee isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka bilaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa ay inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jidhkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar maango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku qafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jidhkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar maango u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay nafta ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jidhka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkadu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaa dhagaysanaysaan barnaamijka wareegga wararka raadiyaha dalsan ee magaalada muqdishona waad nagala socotaan markaan haddii aynu dib ugu laabano wararka la xiriira ee shirkii midowda afrika ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu sheegay isaga oo magaalada adis ababa ku sugan in laga hor istaagay oo markaasi dowladda etoobiya uu ka eedeeyey inay markaa hoos u dhigtay habmaamuuska wafuudda uu isagu ka mid ahaa si gaar ah isaga iyo madaxweynaha ee dalka jabuuti oo xarunta midowda afrika ka hor intuusan gelin sida uu sheegay laga hor istaagay maruu shirjeeda ku qabtay magaalada adisaababa ee dalka etoobiya sidoo kaleetana wasiir wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya cali balcad oo warbaahinta dowladda la hadlana isaguna maruu faahfaahin ka bixinaya uu sheegay in dowladda etoobiya ay markaasi ay ku kacday fal ay hoos ugu dhigayso markaa wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya u horkacaya habmaamuuskooda iyo ka qaybgalkooda ee shirarka midowda afrika haddaba waxaa qadka ku jira xildhibaan hore cabdi bare jibriil oo aan raba inaan caawa hal iyo laba ka weydiiyo aragtidiisa wafdigii maanta ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee shirka midowda afrika ka qaybgalayay iyo marka waxay kala kulmeen dowladda etoobiya iyo sidoo kale ee, xarunta midowda africa oo adis ababa ku taalo in etoobiya ay ahayd tallaabooyin caynkaas oo kale ah inay qaado Ee, soo dhawow ee, xildhibaan hore ee, cabdi bare jibriil intaasi kadib aragtidaada ku aadan ee, wixii maanta ka dhacay magaalada adis ababa
bismillaahi raxmaan raxiim marka hore horta waa idin salaamaya reer yahuud dalsan aad iyo aad baad u mahadsan tihiin si aad rabtaan inaad xaqiiqda dhabta ogaataan horta soomaalidu markeeda hore horta been waa sheegtaa b- laakiin been ma mahmaado waxay ku mahmaadaa soomaalidu dhubuqdhubuqsi hore dhammanahais dambay leedahay Een, arrintaas maadaama madaxweynuhu in badan ku celceshay etoobiya inay soomaaliya kusoo xadgudbaysay haddii ku xunta aan dagaal diyaar u nahay oo meelo badan madaxweynuhu ka cambaareeyey oo etoobiya isku dayday xadgudub aan qarsoonayn oo bannaanka ay keentay inay soomaaliya kusoo xadgudubto oo ilaa hadda ay u dhaaranayso baa waxaa nasiib darro ahayd ba markii horeba madaxweynuhu inuu aado ma ahayn in maantay arrin madaxweynaha sidaa loola dhaqmo oo sharaftii soomaaliya huwan yahay dhulka lagu jiido waxay ahayd madaxweynuhu inuu horay asagu saas maqaamka etoobiya hoos u dhigo oo uusan aadin oo wasiir ama uu diro ama ra-iisul wasaare ku-xigeenka dira yahay arrin marka nabar aad filaysay inuu kugu dhacayo aan laga dubtoon baa maanta madaxweynaha ku dhacay marka horta waa arrin laga xumaado waxa maanta madaxweynaha ay etoobiya ku samaysay oo weliba xaruntii midowda africa ku samaysay horta waa wax aad iyo aad looga xumaado hase ahaatee wax kastoo maantay soomaaliya sumcadeedii ku dhacay ama madaxweyne magaceedu ku dhacay madaxweynuhu asagaa isugu wacan asagaana dhibkaa mas-uulka ah Wa- Maxaa wa- yeelay waaya marka marka marka aad sidaas leedahay maxaad ula jeedaa
waxaan saas leeyahay waxaan ula jeedaa dal aad hawada hinjabaad isu soo mariseen oo aan maxaarku leeyahay tayda ka waaban maayo soomaaliya iyo madaxdeena ay leedahay dagaal baanu ku xignaa xuduudaha iyaga waa lama taabtaan oo adduunkii meel kasta laga dacweynayo in madaxweynuhu u bareero uu aado horta maba ahaynba waxaad ka garanaysaa keliya madaxweyne xasan wuxuu garan waayey maxamed cabdulaahi farmaajo markuu madaxweynaha ahaa arrinta kenya baddaa laysku dhaco laysku haystay wuxuu manuucay shir kasta oo nairobi ku dhaco inuusan aadin hoos buu u dhigay sharaftoodii hoos buu u dhigay diblomaasiyad wuxuu diri jiray ama safiirka meesha jooga shirka ka qaybgeli jiray ama ra-iisul wasaare la diri jiray waay laakiin waxaan ognahay Madaxweynuhu waxay la- ahayd- wa- waaya laakiin waxaan ognahay in magaalada adis ababa ee, keliya aanay ahayn caasimadda etoobiya sidoo kale ay tahay xarunta midowda africa marka miyaanay muhiim ahayn in soomaaliya ee, fagaarayaashaas ay ku muujiso aragtideeda ee ku aadan xadgudubka etoobiya
adeer waa way tahay laakiin waxay ahayd inuu muujiyo ama safiirka loo diro ama ra-iisul wasaare ku-xigeen loo diro ama wasiir loo diray ahayd kuwaasaa fikirkooda ay qabaan gaarsiin lahaa adduunkana way dhacdaa adduunkoo dhan tanoo kale waa dhacdaa markii wadamasa isu qabtaan oo xarumahoodu ay caarsaa tahay waxaa loo diraa wafti wafti hoosaa loo diraa oo lagu bahdilayo dowladda halkaas la tuso yacni dowladdaas meeshay ka taagan tahay marka ma ahayn madaxweynuhu mowqifkaas inuu aado oo heerkaas sameeya ma ahayn wax kastoo maanta ku dhacana mas-uuliyaddiisa madaxweynuhu asagaa qaadaya marka madaxweynaha maanta laba tallaaba laga rabaa inuu qaado laba tallaabo Mhm.
tallaabo saddexaad lama rabo Way.
madaxweynuhu hadday daacad ka tahay dalkan badbaadintiisa iyo sharaftiisa iyo wanaagiisa uu daacad ka yahay oo uu rabo oo dalkan rabo inuu badbaadiyo oo soomaali ku higato kow horta maanta madaxweynaha waxaa og xiriirka xiriirka etoobiya inuu jiro maadaama ay saa samaysay oo madaxweynihii xaruntii midowda africa lagu baadilay oo weliba ay la dhigan tahay dil qorshaysa ay la dhigan tahay waxa weeye maantayto in etoobiya xiriirka loo jiro safaaradooda la ceyrsho xiriirka loo jiro cir iyo dhulna hawadooda etoobiya laga xanibo laga laga xiro kow muuse biixi in warqad waarana loo jaro ninka fidmadan kacshay waa muuse biixi warqad waarana loo jaro oo dhul soomaaliyeed wuxuusan awood u lahayn ama maxaar u saxiixay ayana waaran in loo jaro maxkamadaha caalamka interpol meeshutoo lagu soo qabto labadaasaa maanta xasan sheekh u doorrood Waa gartay.
hadal kale oo u yaala lama arka xasanna tale ma dhagaystee tiisuu ku socdaaye Waayo, ma- maanta marka- waa inuu dhagaystaa siyaasiyiinta iyo ayo- aqoon-yahanka talooda waa inuu maanta madaxweynuhu dhagaystaa waaya marka ee, marka aad eegto ee, m- heerka uu la ekaa shirka uu madaxweynaha jamhuuriyadda ee soomaaliya uu ka qaybgelayay ee midowda africa waan ognahay in wadamadaasi badan ay joogeen in etoobiya ay ee, falkaasi wafdigii ee, madaxweynaha jamhuuriyadda ay kula kacdo miyaa la oran karaa waxay muujinaysaa sida aanay ee, indhaha kaga laabanaynin xitaa wafdiga ee, jooga ee, magaalada adis ababa ay- inay ee, falka ceenka ay kula kacdo wafdiga madaxweynaha
adeer waa waa xadgudub waa waa xadgudub waa qaranjab waxaa halkaa ka muuqata etoobiya inay soomaaliya ka dhigatay meel ayadu ay bahdisho say doonta u bahdisho ay ka dhiganayso waa qaran dhan oo la bahdilay ma ahan cayaar cayaari dadku yana u qaadanin qaran dhan oo la bahdilay weeye sharaftii soomaalidu dhan baa amxaaradu maanta meel ay uga dhacday maadaama ay sharaftii soomaaliya meel uga dhacday maantay soomaaliya midda maanta u taal waxa weeye xiriirka diblomaasiyad nooc kastuu in amxaarada loo jaro Een, dacwana laga gudbiyey ururka midooda africa ee xarunteeda adisaba inayna inaan lagu sii shaqayn karin oo ayna noqon karin xarun la isku aamini kare xarumaha kale wadamada kale africa shirka loo raro taasaa laga rabaa madaxda soomaalidu tallaabada inay qaado waa gartay marka madaxda soomaalida laga soo tago ee maxaa la gudbo madaxda midowda africa maadaama ee, falkan uu ka dhacay xaruntii midowda africa ee, ee, madax ka mid ah ee, xubnihii shilka ka qaybgalayana ee, sidaasi ay sheegeen ee, taagtaaga loo geliyey intaanay ee, xaruntii midowda africa aysan tegin
madaxda africa waajib waxaa ku ah amxaarka abi axmed inay ku khasbaan oo miidiyaha uu soo istaago khaladkii halkaa ka dhacay oo ilaa hadda uusan ka hadlin inuu raaligelin buuxiyo inuu raaligelin ka baxsho raaligelin caalamiya oo siyaasadeed inuu ka bixiyo wixii halkaa ka dhacay waa in ururka midooda africa waa inay ku cadaadiyaan haddii ayna ku cadaadinayna ay ku cadaadin waayaanna haddee midooda africa lugbaa u laaban oo raalli bay ka yihiin bahdilka maanta madaxweynihii qaranka soomaaliya lagu sameeyey waa gartay marka ee, sida ee, w- ee, kusimaha wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya uu sheegay ee, dowladda ee, etoobiya waxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay ku xujeysay in ciidamada ee, isaga la socday ee ilaaladiisa laga reebo ee, iyagoo sheegay inay ku darayaan ee, askar etoobiyaana oo amnigiisa sugayo kuwaasi oo geenaya hoolka shirku ee, ka dhacayo taasina madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya iyo wafdigiisuba ay kasoo horjeesteen Ee, maxaa la oran karaa ee, m- ee, danta ee, Ethiopia arrinkaas ay ka lahayd maadaama wafuudii kale ee, madaxweynaha ee, Djibouti uu ka mid ahaa oo madaxweyne Xasan Sheekh ee, isagu ee, gaadiidkiisii kula tagay xarunta midowda Afrika sidooda caadiga ah, ee, markaa ee, xubnihii amnigooda sugaya ee la socdeen aanan laga riibinba
horta sideeda dal haddaad xiriir wanaagsan leedihiin oo xiriir wanaagsan idinka dhexeeyo oo dalkaa aad saaxiib tihiin sideeda waxaa mas-uul ka ah ama colaadu ha idinka dhexayso ama saaxiib waddanka ahaado madaxda halkaa tegaysa mas-uuliyad am- ammaankeeda waxaa horta mas-uul ka ah oo kor ka ilaaliya oo kor ka ilaalinaya waa waddanka martida loo yahay sideedaba ta- taa waa in la ogaadaa laakiin waa in madaxweyne kastoo waddankaa tegaya ay la socdaan ilaaladiisa khaaska ah oo sida gaarka u ilaalinaysa adduunka waa la socdaan lagama reebo waddan laga reebo male madaxweyneyaasha wufuudda ay caalamka ku tegayaan ilaaladooda khaaska ah oo la socota iyagoo hubaysan bay la socdaan oo haddana meel kasta la galaan ma ahan in laga reebo oo la yidhaahdo ee ma raaci kartaan waa arrin halkaa waxaa ka muuqata shirqool loo qorsheynaya in madaxweynaha lagu dilo shirqool loo qorsheynaya halkaa ka muuqata waa waa gartay marka ee, markii aan eegno ee, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk inuu wafdigaas uu ka qayb galo bilowga hadalkaaga ama waraysigan waxaad ku sheegtay madaxweynuhu inay ahayd in ee, xubno kale uu diro ama ee, ee, ra-iisul wasaare uu diro ama xubno kale uu hoos ugu dhigayo habmaamuuska dalkaasi iyo cadowtooyada ee kala dhexeyso ama shirkaba ee, lagu qabanayo dalkaas uu hoos ugu dhigayo inuu u diro waxaan ognahay dalka ee, ma lahan wasiir arrimo dabadeed waqtigan xasaasiga ah oo uu ku jiro ee, dagaal ee, diblomaasiyadeed oo etoobiya kala dhexeeyo marka ee, maxaa la oran karaa way ugu wacan tahay ilaa iyo waqtigan in madaxda qaranku ay ka cagajiidayaan in wasiirkii arrimaha dibadda uusan dalka ama wasiir buuxo arrimo dibadeed dalka uusan yeelan iyadoo xaaladan lagu jiro madaxweynihiina ee, ee, wasiirkii uu kaga maarmi lahaa in uu shirkaasi u diro ama inuu tago ee, uusan weliba jirin
horta arrintaasu waxay u baahan tahay in la weydiiyo xukuumadda in la weydiiyo sababta raiisul wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabi waayey in xukuumadda raiisul wasaarahay u baahan tahay su-aasha in la weydiiyo isaga jawaabteeda si uga jawaaba garan karaa uga garan karaa anuu hadda raiisul wasaare mayo arrintaa kama jawaabi karo laakiin sideeda mar haddaan dalku raiisul wasiirka arrimaha dibadda uusan lahayn dee inta la dhisayo wasiirka arrimaha dibadda inta lasoo magacaabayo ka hor dee shaqadii shirarka caalamiga ah waxaa jooga tegaya wasiir ku-xigeenka ama wasiir duulaha ka qaybgalaya wasiir duulahana shirka ka qaybgalay horta taas ayaan wax dhibaataa loo arkin mar haddii wasiir duulihii ka qaybgalay wasaaradii baa joogta madaxweyne waa ka qaybgalay marba horta taa waa in la ogaadaa marka su-aashaa waxaa fiican inaad xukuumadda weydiisaan oo raiisul wasaaraha tirahdaan muddo laba bilood ahaa dalku ra-iisul wasaaraan le- wasiirka arrimaha dibadda leeya maxaa ku dhacay su-aashaas waa su-aal u Waayo, baahan waxaan rabaa inaan- wasiirka arri- ka wasiiro waaye waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aragtidaada siyaasiga ah eh, in dalku uusan wasiir arrimo dibadeed uusan lahayn oo madaxweynuhu kaga maarmi lahaa in halkaasi eh, markaa uu eh, uu tago shirarkaasi oo kale eh, maxaa ugu wacan aad isleedaha adiga aragtidaada siyaasiga ah
haddee hadal baad iga raadinaysaa ee aan ka meermeerahayn waxa ugu wacan waxa weeye dalku ra-iisul wasaare ah, ee waayo arag ahoo dalkan siyaasadiisa hogaaminaya male dalka ra- ra-iisul wasaare ilaa biyatooni ilaa madaxweyne madaxweyne xasan sheekh baa isku ah marka dee dalku adig ra-iisul wasaare dalkan ka fak- ka fakeraya oo xukuumad dhisaya oo xukuumad ee boosaska bannaan buuxinaya dalku ma lahan marka madaxweyne xasan baan waxaan ka sugaynaa xukuumadda wasiirada bannaan inuu soo buuxiyo oo hadda u dhisaanu ka sugaynaa maadaama dalkan uusan lahayn ra-iisul wasaare shaqadiisa ka adag waan ognahay bil ku dhowaad ra-iisul wasaare turkiga iska fadhiyo maanta dalka dib ugu soo laabtay waan ognahay awoodda uus leeyahay iyo wuxuu leeyahay marka taasu waxay u taallaa madaxweyne xasan sheekh dalkan inuu u sameeyo ra-iisul wasaare ummadda isu keenaya oo shaqadii ka xigsanaya oo xukuumadda shaqadeeda wadanaya dalka waa in loo sameeya waaya marka eh, su-aasheeda ugu dambeeya ayaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaad eh, markaasi eh, ku talin lahayd maadaama aan ognahay in eh, dalku xaaladaas adigu ku jiro eh, wasaaraddii arrimaha dibadda eh, sidaas aad sheegtay eh, gaabiskaas uu jiro maxaad eh, tala ahaan soo jeedinaysaa eh, adiga oo eh, ka duulaan qaadanayo eh, wixii maanta ka dhacay magaalada alsaababa
madaxweyne xasan sheekh talaadaan usoo jeedinaya waxa weeye iyo baarlamaanka aan usoo jeedinaya waxa weeye wax maanta aynagana kala qaybinhayo oo aanu isku haysanaa waa dastuur iyo balaayaanu isku haysanaa inagana kala qaybinhaya waxaas inta la joojiyo ha loo soo jeensado dalkii midnimadiisii iyo jiritaankiisii baa khatar ku jira amnigiisii baa khatar ku jira dalkiibaa duulaan lagu yahay baarlamaanka iyo madaxweynaha waxaan kula talinayaa ka shaqeeya sidaad dalkii isugu wadi lahaydeen sidaad ummaddii isugu keeni lahaydeen sidaad dalkii dib u heshiisiin ugu abuuri lahaydeen sidii cadowgaan maanta usoo guntaday oo madaxdii qaranka sare ugu dhaadilaya etoobiya ugu daabidaya oo dalkeenu duulaan ku ah aynu gees uga soo noqon lahayn waxyaabaha ma- ka mas- ee ka- ka muhiimsan oo ka xoog badan oo soomaaliya khatarta ku ah aynu maanta fakiska saarno ama dhinaca la dagaalanka shabaab ha ahaato ama dhinaca cadowga etoobiya ha ahaato ama dhinaca isku xirnaanta dadkii sidii la isugu keeni lahaa oo siyaasiyiintii la isugu keeni lahaa oo maamuladii la isugu keeni lahaa oo aqoon-yahankii la isugu keeni lahaa oo soomaaliya hal wada u jahaysan lahayd taa maanta aan ka shaqayno waxyaabahan dastuurka ah oo lala cararhayo oo khalad oo meel loola ordahayo aana aqoon iyo cid u istaagi mayna leh arrimaha waa in inta la hakiyo maanta xaaladda soomaaliya loo soo jeedsado ee mid laga noqda taasaan kula talinaya madaxweynaha waxaan si khaasa kula talinaya madaxweyne dalkan intaa aan sheegtay adigaa hagi kara u soo jeedsa dalkan dalkan xukuumad tayale iyo ra-iisul wasaare tale oo shaqada kaa xigsadan u samee Waayo.
maamulada aad dhabarka u duwaysid qaarkoodna isu keen siyaasiyiintii isu keen aqoon-yahankii isu keen soomaaliya maanta badbaadadeeda adaa lagaa rabaa maanta ama waa kala ama kala furfur soomaali ama maanta isu keen labada intaasa madaxweynaha hortaalla waayahay aada kugu mahad celinaya xildhibaan hore cabdi barre jibriil ayuu ahaa oo caawa ah qadka taleefonkayga ugu waramayay waxaan wax ka weydiinayay magaalada adisababa ee dalka etoobiya wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya eh, kaga qeybgalaya shirka midowda afrika oo markaa eh, sheegay in dowladda etoobiya ay eh, fal eh, guracan ay kula kacday islamarkaasina eh, eh, ka fog sida eh, loo maamuuso madaxda qaranka ee ka qeybgalaya ee, markaa shir- shirarka ka dhacaya magaalada adis gaar ahaan shirkii midowda afrika oo madaxda ee, wadamada afrika ay isugu imaanayeen wareegga wararka dalsan ayaa dhegeysaneysaan guudahana caawa intaas ayaa kusoo meeraya barnaamijkeena cabdiwahaab cabduqaadir ayaa farsameynaya aniguna cabdulqaadir cismaan indhow ayaan ahaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyo